halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad saddex iyo toban ay tahay bisha maarch sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenana waxaa idinla socodsiin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka hiiraan ee soomaaliya oo sheegay in biyo-xidheen weyn oo etoobiya ay gudaha dalkeeda ka samaysay uu sababay in biyihii webiga shabeelle u yaraado dalka etoobiya oo dul looga yimaado qoladan etoobiyaanka etoobiya waxay sameeyeen biyo-xidhayn fara badan ama aad baaxadiis ugu weyntay sameeyeen biyo-xidhaynka waxoogaa waa jiri jiray laakiin wax yar yar oo ahay hadda mid baaxad weyn ay sameeyeen oo webigii oo dhanba ay ku leexiyeen sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda amisom iyo jubbaland oo kismaayo ku yeesha wadahadallo la xiriiro sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay ka haystaan gobollada jubbooyinka waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel ingoysaana waa geel ingoysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqdayn jireen sidaa darteed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen
sidoo kale waa qayb kaleoo ka mida barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka balse qodobkaasi waxaa qodobadaasi oo dhani ka soo hormaraya wararkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta ooxada dowladda siiriya ku eedeeyey inay isku dayeysa inay kharbuddo shirka qaramada midoobay ee siiriya ku saabsan ee berri ka furmaya magaalada jineefa wuxuuna sheegay in dowladdu ay dalbanayso in aan laga wada hadlin in xukunka laga rido madaxweyne bashar al asaad john kerry ayaa sheegay in dagaalka siiriya boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan la dhimay oo la yareeyey tan iyo markii ay xabajoojinta lagu dhawaaqay hirgashay laba toddobaad ka hor laakiin wuxuu sheegay in cidda keliya ee heshiiska xabajoojinta jebinaysa ee ahayd xukuumadda asad john kerry wuxuu sheegay in halista jebinta xabajoojintu ay wiiqayso dadaalada la doonaya in lagu joojiyo dagaalka iyo dadaal kasta oo ugu dambeyn lagu qaban lahaa doorasho dalkaasi ka dhacda hadalkan ayuu john kerry ka sheegay kadib markii uu maanta magaalada baariis kula kulmay wasiirada dhiiggiisa ee ka socda wadamada faransiiska britain germany iyo talyaaniga kuuriyada waqooyi ayaa inkirtay eedeemo ay kuuriyada koonfureed ku eedeysay oo ah inay ku qaadeen weerar xagga internetka oo loo isticmaalay taleefanada casriga ee gacanta lagu qaato oo ay lahaayeen qaar ka mida dowladda kuuriyada koonfureed saraakiisheeda wargees ka mida kuwa warbaahinta dowladdu ay maamusho ee kasoo baxa gobolka rodonga sinman ayaa isbuucii tagay waxaa lagu sheegay in hay-adda sirdoonka ee dalka kuuriyada koonfureed ee eedeymahaasi ahaayeen kuwo la dhoodhoobay oo iyadu samaysay loona dan leeyahay taageero loo raadinayo sharciga la isku maandhaafsan yahay ee looga soo horjeedo la dagaalanka argagixisada hay-adda sirdoonka ee niis ee n i s ayaa waxa ay sheegtay in pyonyan ay samaysay weerar ay ku qaaday taleefanada gacan casriga in ka badan dhowr iyo toban ka mida saraakiisha dowladda kuuriyada koonfureed intii u dhexaysay bishii febraayo horaanteedii iyo bilowga bishani maarso hay-addu waxaa kaloo intaasi ku dartay in basaasidaasi sidoo kale la damacsanaa in lagu jabsado iimeilada madaxdaasi kuuriyada koonfureed hogaamiyaha jarmalka haweeneyda angela merkel ayaa filaysa maanta inay jawaab kaga timaado doorasho maanta ooxada ka dhacaysa saddex gobol oo dalkaasi ku yaala iyadoo siyaasadeeda ku aadan soo galootiguna ay dhici karto inay galaafato xisbiga midigta ee soo galootiga ama dadka muhaajiriinta kasoo horjeeda ayaa la filayaa inuu guulo ka keeno doorashadan kadib markii dalkaasi uu albaabada u furay tiro ka badan hal milyuun oo qof sannadkii hore hogaamiyaha xisbigaasi ayaa sheegay in dadku ay isbeddel doonayaan xisbigiisana uu isbeddelkaasi inuu keeno diyaar uu yahay musharaxa madaxweyne nemee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa senatarka xisbiga dimuqraadiga ee berni sanders iyo taageerayaashiisa waxa uu ku eedeeyey inay ahaayeen showbristayaal islamarkaasina abaabulay in ay qasab noqoto in la joojiyo isu soo bixii habeenkii jimcaha ee magaalada chicago dagaalka ayaa waxa uu dhex maray dhowr ka mida taageerayaasha trump iyo kuwa kasoo horjeeda ka hor inta aanu booliisku kala kaxaynin dadkii isugu soo aruuray oo shan qof xabsiga la dhigay qaar badan oo ka mida dadkii mudaharaadka dhigayay ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen berni berni waxa ayna ula lulayeen calanka sandris iyagoo isagoo kal hore ololeynaya magaalada cleveland ee gobolka ohio maalintii sabtidii shalay ayaa trump waxa uu ku jeesjeesay senatarka laga soo doorto gobolka vermondon isagoo dhahaya saaxiibkan shuuciga ah sanders ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray maalinkii sabtidii shalay ku beeniyey inuu isagu soo abaabulay mudaaharaadayaasha kuna eedeeyey intaasi ay ahayd mid ay ka dhalatay afka trump iyo sida uu isagu hadalka u arkay
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ah ee idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay waxaa hoosu dhacow ku yimid dhowaanahan heerka biyaha webiga shabeelle ee mara gobollo ka tirsan soomaaliya gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed dabageed ayaa v o a sheegay in biyo xireen weyn oo dowladda etoobiya ay ka dhistay gudaha dalkeeda uu sababay in biyaha webiga shabeello uu yaraado iyo weliba roobab yaraan ka jirtuu sheegay gobolada ku yaala geeska afrika saare cabdi oo stuudiyaha ugu helisa ayaa khadka taleefonka ee magaalada badweyne kula xiriirtay gudoomiyaha dabageed waxayna ka wareysatay arinta biyo yaraanta webiga shabeelle iyo weliba halka ay marayaan qorshaha ku saabsan shirkii jowhar ka socda ee ay diidan yihiin odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan
aada u mahadsan tahay waana ku salaama marka hore shaqaalaha v o a oo dhan iyo adiga hadayladayaba adeer waxaa keenay biyo yaraanta horta iska qadar ilaahayy ha laba sababood aan isleeyahay way keentay biyo yaraanta way ku timid aan isleeyahay sababta koowaad waxaan isleeyahay dhanka etoobiya duul looga yimaado qoladan etoobiyaanka ahu dowladda dalka etoobiya waxay sameeyeen biyo xileyn fara badan ama aada ba xaddiisa ugu weyntay sameeyeen sida aan ka warqabo ay beero ku waraabiyaan taas waa keentay aan isleeyahay oo awal ma jiri jirin biyo xileynka waxoogaa waa jiri jiri laakiin wax yar yar oo ahay hadda mid baa xad weyn ay sameeyeen oo webigii oo dhan ba ay ku leexiyeen arrimasaas waa waa la socdaa inay meeshaas ka jiraan sababtu tahay aan qabaa sababta kalena kulaylka jira iyo jilaalka ayaa keenaan qabaa oo maaragtay biyaha midabkooduna waa isbedelay
waa tahay etoobiya waxa ay ka mid tahay wadamada saaxiibka dhowla ah soomaaliya marka la eego ciidamo ayaa ka jooga wadanka soomaaliya galaangal fara badan ayay siyaasada soomaaliya ku leedahay hadday noqoto gobolada iyo dowlada federaalka ahba marka bal waxaad iga warantaa marka ma jirtaa in ciidii ciddee doontaba ha ahaatee ay kala xiriirtay oo lagala hadlay biyo xireenkan haddaaba ogtihiinba maya maya ma maqal annagana lagala kalama hadal iyaduna lagalama hadal ayaguna lagalama hadal annaguna kalama hadal cid kaloo hadda dawladda soomaaliyeed ka mid ahoo kala hadashana ma aanan maqal waxaan isleeyahay wax hadda siyaasad ku qotobaba maahan oo biyaha dadku inay beero ku tabcadaanay hadda dawladdu ay biixireenka ugu samaysay dadkooda ama dalkooda mawahe wax hadda kaloo siyaasad oo ku dhibaateeya dalka soomaaliyeed ay isleeyihiin maba aaminsaniba arrintaas aniga weli waa iga dhubnaa waa garta waxaad bal iga warantaa howlihii shirkii jowhar weli odayaasha gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne way diidan yihiin ayaa wararku ay sheegayaan maantana waxaa gaaray e halkaasi wasiiro doonaya inay hooshii dib loo bilaabo marka halkee haatan wax marayaan wallaahi hadda meel fiican ay marayaan walaala horta wax kasta oo la same in la sameeyo lagu talagalaa culeyskooda iyo dhibkooda ay leeyihiin dadku boqol kiiba boqol meel iskuma raaci karaan dhibaatada hadda jirta oo labadaas gobol waxaan isleeyahay gobolada soomaaliyeed iyo isteedyada soomaaliyeed oo la dhisay kuwa ugu sahlan ama dadkooda hadda ay ugu xorguf yar yihiin waay waxaan isleeyahay marka dadka reer hiiraan iyo dadka reer shabeelaha dhaxaa labaduba waxay ogol yihiin gobolka hiiraan iyo gobolka shabeelaha dhaxaa in la isku daro way ogol yihiin laakiin wax cusub oo la samaynaayo culeyskooday keenayaan dadka kala aragti duwanaanshadiisay keenayaan dadka siyaasiyiinta ah oo qofo si wax u rabo wax kala jiidanay ay keenayaan odayaasha dhaqanka naftooda oo qabiilada ka wakiila ama dhaqanka ka wakiila iyo arrintu si toosa u qusaysaana waxay keenayaan in maaragtay nimba oo qabiilkiisa biyaha ugu badan oo meesha uga qaado ama cadka ugu badan oo meesha uga qaado u doonayaa wixii marka iska isjiijiid saas ahaa jira ee wax hadda weyn oo dhibaataha uma jiraan inta badanna way soo dhodhawaadeen inta badanna waa la dhama inta dhimanna waa la dhamaystiri doonaa haddii aan la idmo waa sax waa yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka batroolka iyo tamarta maanta la soo gaaray ayaguna arrintaasay u yimaadeen waa la soo dhoweeyey guriga gobolkay degan yihiin cid kasta oo arrintaas labada gobol wax ka qabta ama yacni u arkaysa in wax ka qaldan yihiinna ay la kulmi doonaan haddii alla idmo waxayna diyaaweyeen inay ka qanciyaan waxay dhibsanayaan waa garta bal ugu dambeyntii ee odayaasha dhaqanka gundhig ayay u yihiin dadka bulshada deegaanadaasi ee maamulkan sameysanaysa ama ku midoobaya bal waxaad iga warantaa marka waxaa lagu qancin kara rabitaankooda iyadoo la eegayo odayaasha dhaqanka maxay tahay wallahi waxaa lagu qancinayaa dadka waxbaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeyana loo qaybinayaa sida maaragtay waxa oon laisku jiijiida waa qaybtii aniga intaas ka badan aan leehay aniga intaas waa yani waa leexaqirey aniga wixii aan lahay baa wax laga reebay waxa meesha jiraa intaas waaye marka dee qolo kasta waa lala fariisanayaa waa lala xaajoonayaa waa lala doodayaa wixii maaragtay ay tabanayaanna waxbana waa laga qancinayaa waxna ayagaa ka qanci doona haddii alla iso
kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed guddoomiyaha gobolka hiiraan oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne khadka taleefonka ugu warramaya waryaheenna saare cabdi axmed
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o e da madaxa howlgalka amisom ee soomaaliya francisco madere iyo weliba madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed ayaa kulamo ay kismaayo ku lahaayeen waxa ay kaga wada hadleen suurtagalnimada in ciidamo wadajir ah oo al-shabaab ka saara deegaanadaasi ay heestaane ku yaalla gobolada jubbooyinka in la helo axmed madoobe ayaa waxa uu soo jeediyey in loo baahan yahay in dibudhis lagu sameeyo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada oo uu sheegay in la-aantood al-shabaab aanan laga adkaan karin warbixintan magaalada kismaayo waxaa ka soo dira wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed kulankan oo ahaa kulan labadii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada kismaayo ay ku wada yeelanayeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madaxa amisom francisco madiera iyo saraakiisha ciidamada amisom ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa u muuqday kulan lagu go'aaminayay sidii howlgallo loogu qaadi lahaa degmooyinka jilib iyo bu'aale ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo haatan ah saldhigyada ugu waaweyn ee kooxda al-shabaab ee deegaanada jubbooyinka kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta si wada jira oo la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo madaxa amisom francisco madiera waxaana hadalka oo uu ku horreeyey madaxweyne axmed madoobe uu soo jeediyey in laga shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa ugu muhiimsan aan ka wada hadlaynana waxay ahayd securitiga see shabaab loola dagaalami karaa sidee dhulka maqan loo xarayn karaa maxaa ciidamada ku dhacay maxaa loo howlgeli laayahay amisom iyo ciidankii soomaalida ahaa xaqiiq ahaanna waan isku aragti baanu ka ahayn inta badan sida ay wax u dhici karaan haddaan la helin amni iyo deganaansho iyo istiqraar siyaasad la raadiy iyo bolotikal waxa ma qabanayso shayga asalkii waxa way in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo sidii loo sugi lahaa deegaanada maqan sidii loo xorayn lahaa haddii aynan iscaawinin oo aynan isgarabsanin amisom sna iyo ciidamada loo kalkee dowlad goboleedyadu waxaan isleeyahay qolo keligeed waxa ma qaban karayso taas gurya guud ahaan waxyaalahan istusnay bay ka mid ahayd in la iscaawiyo oo la isgarabsado oo la wada shaqeeyaana wax lagu qaban karaa horumar lagu gaari karaa laakiin inay qolo waliba maalintiina tallaabaan qaadaynaa macno ma samaynayso waxaanaan u soo jeedinayaa wuu nala joogaa mas-uulku iyo saraakiishii sektarada in la isku dayo in la caawiyo oo la dhiso ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan in lala shaqeeyo ciidamada ay leeyihiin dowlad goboleedyadu haddii sne waan ka hadalnay in la dhiso in la xoogeeyo integrationka in la ilaaliyo ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan in la sameeyo laakiin keligood roolkaa ma buuxin karayaan dowladda dhexe siyaasaddaa uga badan mashquulkeeda ayadda culayska saarayso waxaan u baahannahay marka annagaase jubbaland maanta waxaan diyaaru nahay howlgalka ugu horreeya la qaadayo inaan ciidankii sna wixii laga diyaariyo iyo ciidamada ay jubbaland leedahay intuba inay howlgalaan francisco madiera madaxa amisom oo isna hadalka qaatay ayaa sheegay inuu u yimid sidii saraakiisha amisom ee kismaayo iyo madaxweynaha jubbaland uu ogala hadli lahaa la dagaalanka kooxda al-shabaab
waxaan wada hadal dheer la yeeshay mudane madaxweyne madoobe oo aan ka wada hadalnay waxa ka jira jubbaland baahida ah in lala dagaalamo lagana adkaado al-shabaab waxaan aad ula dhacay go'aankiisa iyo aragtidiisa ku aadan sida adag ee isku xidhnaanta wanaagsan leh ee uu arrinta u samaynayo khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
fiidnimo wanaagsan mar kale waxaad weli naga dhegaysanaysaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a saddex gobol oo ku yaala dalka jarmalka waxaa maanta ka dhacayay doorashooyin ay dadku codkooda dhiibanayeen waxaana doorashooyinkaasi la saadaalinayaa inay ku guulaystaan xisbiga a f d ee dadka muhaajiriinta ama soo galootiga dalkaasi neceb doorashooyinkan ayaa lagu tijaabinayaa siyaasadda hogaamiyaha jarmalka angela merkel ee ku aadan soo dhoweynta qaxootiga dalkaasi soo galay warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan socdaalku waa arrin weyn iyada oo dad badan ay ka walwalsan yihiin sida jarmalku ula tacaalayoy qulqulka soo galootiga oo sannadkii hore oo keliya kor u dhaafay hal milyan arrintan ayaa noqotay mid qeexday nooca hogaamineed ee angela merkel waana mid ay sumcaddeeda khatar ku gelisay xisbiga merkel ee christian democrats ayaa waayey taageeradii dadka iyadoo loo weecanayay dhinaca xisbiga a f d taagdarrada xisbigeeda c d u ayaa wiiqi karaa mrs merkel xilli ay ka shaqaynayso heshiis xal lagaga gaadhayo dhibaatada soo galootiga ee yurub hogaamiyaha xisbiga alternative for genmary andre bogenberg oo ku sugan gobolka saxony anholt kaasoo horey uga tirsanaa jarmalkii bari ayaa warfidyaanka la hadlay kadib codbixintii maanta Wir brauchen in Sachsen-Anhalt wie überhaupt in Deutschland endlich wieder eine Opposition. Wir haben keine Opposition. Waxaa jira hal waddo oo keliya waa waddada Merkel. Dadku waxay doonayaan isbeddel, dadku waxay doonayaan mucaarad rasmi ah. Annaguna waxaan doonaynaa inaan hawshaasi qabanno ayuu yidhi. Ra'iisul wasaare Merkel ayaa difaacday siyaasadaheeda socdaalka.
Über 90 Prozent der Menschen, wenn jemand wirklich vor Krieg, vor Terror, vom IS, vor Not,
maanta dad ka badan sagaashan boqolkiiba ayaa leh haddii uu qof ka soo cararo dagaal argagixiso isis iyo dhibaato qofkaasi waa inuu ilaalo ka helaa dhexdeenna miss merkel haddii ay ku guulaysan weydo laba ka mida saddexda gobol ee lagu tartamayo taasi waxay noqonaysaa dharbaaxo xilli ay isku dayayso inay adeegsato sumcaddeeda ah inay tahay hogaamiyaha ugu awoodda badan midooda yurub iyadoo midooda yurub uu hadda heshiis la gelayo turkiga si dalkaasi u yareeyo qulqulka dadka ee yurub u gudbaya ra'yiga dadka ayaa muujinaya in xisbiga merkel ee c d u uu sii ahaan doono xisbiga ugu weyn gobolka saxony anholt hase yeeshee xisbiga kale a f d ayaa ku guulaysan kara shan meelood oo hal meel codadka gobolkaas waxaana uu ka kormari karaa xisbiga social democrat oo ay bahwadaag yihiin xisbiga miss merkel ee c d u dhinaca galbeed ee dalka xisbiga greenska ayaa gobolka bayden wertemberg kaga guulaysan kara xisbiga miss merkel xisbigaas greenka ayaa ah ka ugu weyn gobolkaas waxaa aad la ysugu dhow yahay gobolka rhineline platinate oo c d u uu doorashadii hore kaalinta labaad ka galay guuldarrooyin uu xisbiga c d u la kulmaa ma aha kuwo xilli wanaagsan u imanaya miss merkel iyadoo doonaysa in midooda yurub uu heshiis la saxeexdo turkiga si qulqulka qaxootiga loo joojiyo shir madaxeed arrintaasi lagaga hadlayo ayaa loo ballansan yahay toddobiyo tobanka iyo siddeed iyo tobanka bishan maarso hogaamiyaal badan oo midooda yuruba ayay mrs merkel toddobaadkii hore ka yaabisay iyadoo ku cadaadisay kana dalbatay in qorshaha turkiga heshiiska lagula gelayo ay taageeraan aad buu umahadsanyahay warbixintaasi waxaa inala socodsiinaya waryaheena maxamed cabdi xasan
waa hagaag habeen wanaagsan weli v o e washington ayaad dhegaysanaysaane warbixin laga soo saaray dugsiyada waxbarashada gobolka ay soomaalidu degto ee minnesota ayaa muujinaya in ardayda kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee soomaaliduba ay ka mid tahay ee gobolkaasi ku badan ay aada uga hooseeyaan ardayda cadaanka ah sidoo kalena ardaydaasi ayaa la sheegay in ay ku badan yihiin kuwa dugsiyada isaga taga amaba laga eriyo iyaga oo ku jira xilligii waxbarashada saare ciidlanuur ayaa arrimahaas iyo waxyaabaha laga qaban karaba waxa ay ka wareysatay siyaad maxamuud cali oo madax ka ah guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis
runtii waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee minneapolis baan anigu ka mid ahay dadka mas-uuliyiinta ah inta aan ka warqabo waxaa jira faraq weyn oo u dhexeeya heerka waxbarasho ee ardayda caddaanka ah iyo ardayda madowga ah amaba dadka ka mid yihiin sida soomaalidoo kale ay soo gelayaan ay soo geleen dadka laatiinaha la yidhaahdo oo mexicanku qayb ka yihiin ay ka mid yihiin iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah haddii aan kuu dul maro tusaale ahaan madowga ah sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ardayda ka qalin jebisay dugsiyada sare ee ku dhammaysay high schoolka waxay ahaayeen boqol kiiba soddon iyo lix isla sanadka ardayda caddaanka ahayd waxay ahaayeen boqol kiiba lixdan iyo toddoba haddii sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka aan kuu sheego ardayda madowga ah waxay ahaayeen boqolkii laba iyo konton dhibic saddex halka ardayda caddaanka ah ay yihiin boqolkiiba koob iyo siddeetan dhibic lix waan gartay ardayda markaad eegtid dhinaca syniska ardayda minoritiga ama laga tiro badan yahay way ku hooseeyaan marka loo eego qowmiyadda caddaanka haddaad eegtid dhinaca iyada xisaabta way ku hooseeyaan ardayda minoritiga ah ama tir dadka laga tiro badan yahay haddaad eegtid dhinaca wax akhrista iyagana way ku hooseeyaan waxaa kale oo ay iyagana ku fara badan yihiin dhinaca ardayda iskuolka ka baxda ama ka saaqida waan gartay siyaad ee, waad ogtahay kolleyba mar haddii caqabadaasi muddo soo taxnayd waad u kuurgasheen mashaakilaadka sababi kara En, luqaddu qayb intee leeg bay ka qaadataa in laba luqadood uu ku dhex noolaado ee waa waa saameyn weyn bay ku leedahay waxaa kaloo iyaduna runtii saameyn keenaysa in ilmahani uu helo inuu ka helo caawimo gurigii inuu ka helo oo caawimo uu ka helo aabihii ama hooyadii uu ka helo marka taasna aabihii iyo hooyadii haddee aanay marka aqoontoodii aanay sarrayn waxa weeye ilmihii ma caawin karayaan taasina waxa weeye waa la odhan karayaa waxaa fure u ah luuqadda waqtiyo badan waxaa jira waalidiin xitaa maaragtay aan fahmi karinba luuqadii wadanka kan waxaa kaloo iyaduna walaal qayb ka ah dhinaca eh, dhaqaalaha runtii haddii ama aynu nahay qowmiyadahan eh, Muruqmaalka.
sogletiga muruqmaalka ah waxaa suurtagal ah aabihii inuu shaqaynayo eh, dhowr iyo toban saacadood ama hooyadii iyaduna maaragtay ay isbedelayaan marka ilmihii eh, iyagoo intaasoo shaqaynaya haddana dakhligii ay soo gelinayeen guriga uu yahay dakhli ka yar eh, mid noloshooda eh, kaafeeya marka taasna aanay u helin fursad ku filan oo ilmihii wuxuu u baahan yahay in wakti la geliyo buu u baahan yahay oo laga caawiyo waxbarashadii wuxuu kaloo u baahan yahay in waxbarasho dheeraada lala sii raadiyo duruufahaas way jiraan waxaa kaloo iyaguna jira waxyaabaha kale ee agabka waxbarashada tusaale ahaan guriga jawi nabdoon oo caruurtii maaragtay ay wax ku akristaan Eh, sidaad ka warqabtidna guud ahaanba dadka soo soogaleetuga ah amaba maaragtay laga tira badan yahay maasha allah caruur fara badan baa la dhalaa Eh, taasna markaa maaragtay waxa weeye eh, waxay yaraynaysaa dakhligii- fursaddii ilmo kastaa heli lahaa ta- taasina waa sax weeye waa sida aad u dhigtay waan gartay En, siyaad ugu dambeyn xalka maxaad u malaynaysaa markaad daraasiisay mashaakilaadka jira iyo dib u dhaca ku yimid caruurtii soomaaliduna ka mid ka ahayd En, sideed isleedahay waxbaa looga qaban karaa oo ay kor loogu soo qaadi karaa heerkooda waxbarasho Eh, arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in waxbarashada loo arko inay tahay muhiimadda koowaad oo qoyskii marka ay jaangoynayaan arrimahooda iyo miisaaniyaddooda ay ku jaangooyaan maxaa u wanaagsan sidee baynu ilmaheena iskuul wanaagsan u geynaa sidee isaga kaashanaa dadka jaaliyaduhu ay isu yimaadaan oo uga doodaan maxaa inoo dana maxaa inoo qabsoomay see caruurteenna aynu ugu guulayna xagga waxbarashada oo markaana ay ka helaan garab helaan dadka maaragtay eh, aan anigoo kale ka mid ahay oo si hagar la-aana oo iyadoo laisku duuban yahay xal waa loo gaari karaa laakiin haddii waalidiintii qurba joogta ahayd ay ku mashquulaan siyaasadda jahwareersan ee ka jirta geeska africa waxa weeye waxaa dayacmaya een, wixii iyaga maaragtay caruurtoodii halka kan ahayd oo ahayd mas-uuliyadda koowaad ee maaragtay ilaahay ku waajib yeelay kaasi waxa uu ahaa siyaad maxamuud cali oo madax u ah guddoonka waxbarashada ee magaalada minneabolis khadka teleefoonkana sahre ciidla nuur ayuu ugu waramayay waa tahay sahraay weli waxay dadku naga dhegaysanayaan laantaaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna warar naga soo gaadhay wariyaha v o e da magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu sheegaya in wararka laga helaya deegaanada dhanka waqooyi bari ee gaalkacyo ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiyaad reer miyiah dagaalkaasna waxaa la sheegaya inuu sababay dhimashada ilaa ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa bilowday sida waryahayagu ku soo waramayo kadib markii xoolo lagu kala dhacay deegaan halkaasi ku yaala dhinacyada maamulada gobolka mudug oo ay v o edu la hadashay ayaa waryahan wuxuu sheegaya inay u sheegeen inay ku howlan yihiin sidii loo dejin lahaa xaaladda halkaasi kasoo cusboonaatay wixii warar ah ee dabcan arrintaasi kasoo kordhana waan idinla socodsiin doonaa waa tahay cabdicasiis aad baad u mahadsantahay idaacadaha yaga dambe ayay dadku ku maqli doonaan wararka dheeriga ee dagaalkaasi haddii ay soo baxaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sida aad la socoteen waayadan dambe maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxa ay samaynaysay xukunno isugu jira dil iyo xabsiyo kala gedisan dadka qaar ayaa siyaabo kala gedisan u arkayay xukunnada ay maxkamaddu riddo qaarkood ayaa eedeynaya kuwana way soo dhoweynayeen haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti noogu ah gaashaan la dhexe xasan cali nuur shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaana uu dhegaystayaasha uga jawaabi doonaa su-aalo ay qabaan barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sida aad ku maqasheen horodhaca barnaamijka dhegaystayaal maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed ayaa waayadan xukunno kala gedisan ridaysay iyadoo xukunadaasi dad qaarna ay soo dhoweynayeen kuwo kalena ay dhaliilanayeen sida loo maro dacwadda waxaan haddaba gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore xukunno ay maxkamadaasi maalintii shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba ay ku riday qaar ka mid ah dad lagu soo eedeeyey in ay ka dambeeyeen qaraxyo sideed iyo labaatankii bishii februari aynu kasoo gudbinay ka dhacay magaalada baydhabo ay ku dhinteen dad aada u fara badan waxaana xasan cali nuur shuute uu ku jawaabay waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay jamaal v o edaba dhammaan howlwadeenadan waa salaama sideed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ka dhacay laba qarax oo sheekeeyey oo runtii lama ageeday dad shacab ah qaraxyadaas waxaa ku nool waayey sideetan qofood waxaana ku dhaawacmay afartan iyo shan qofood kale qaraxyadaas markay kaeen kadib waxaa loo xigay dad lagu eedeysanayo lagu tuhumay eedaha maanku xireen dad lagu tuhumay in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida labada isbuuc oo lasoo dhaafay waxay joogtay meeshaas waxaa lala hor keenaya dadkii lagu eedeynaya kadib xeeryaaliha ciidamada qalabka sida marka u tegay meesha oo qeybtii baarista u tegay oo arrintaas gacanta ku haysay waxaa laxeeryaalinta ay soo eedeeyeen dad sideed qofood gaaraya oo ka tirsan oo macnaha lagu eedeynayo in ay mas-uul ka yihiin qaraxi dhacay intaa kadib waxaa la hor keena maxkamadda ciidamada waxay dhegaysatay dhowr jeer maanta ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dhegaysatay awadii ugu dambeysay ee go-aanka uga soo saartay dadkii la tuhmaayey in ay mas-uul ka ahaayeen dhibaatadii dhacday lixdan iyo labaatanka bisha waxaa dadka lagu helay maxkamadda markii ay dhegaysatay cadeymihii loo keenay maxkamadda markii ay dhegaysatay markaatiyaashii maxkamadda markii dhegaysatay dumoontii la keenay maxkamadda markii dhegaysatay dhinacyada dacwada xaalinta iyo reenada u gudaaya sanaaasha markii ay dhegaysatay waxay maxkamadda soo saartay go-aanka ah in mas-uul ka ahaayeen shan eedeysano oo kamid ah eedeysanayaashii lagu eedeeyey in mas-uul madaxa ka ahaayeen in ay lagu helay ay ku caddaatay dembiyada ah abaann nidaamin diyaarin qaraayo xasuuq dad shacab ah iyo ka mid noqosho urur hubaysan oo kasoo horjeeda qarannimada iyadoo taa laga duulaayo maxkamadda ciidamada qalabka sida shanta eedeysano oo mid kamid a oo maqano ahay waxay ku xukuntay ciqaab ah dil toogasho in ay muteen maxkamadda horteeda ku muteen halka mid kamid ah oo eedeysayaasha kamid aha inay xabsi saddex sano xabsi ciidan oo saddex ah lagu xukumay midka mid kalena ay maxkamaddu sii deyshay ee cabdiraxmaan macalin aadan macalin cabdiraxmaan oo lagu waayey eedda kuluglahaanshaha eedda ah inuu qaraaradii dhibkii baydhabo ka dhacay mas-uul ka ahay ama lug ku lahay maxkamaddu waxay amartay in xabsiga laga sii daayo saasaa lagu sii daayay saasana go-aan ka dhacay waxaa cusub mudan aan rabaa inaan ku daro maanta waxay maxkamadda ku qaaday maxkamadeeda goobtii ay qaraxa iyo dhibaatada ka dhacday isla goobtaas go-aanka maxkamadda oo ka soo baxay waa gartay corona xasan shuute waad mahadsan tahay marka xukunadan dadku sidee ba u qanci karaan markaad fiiriso oo kale dadku eedeymaha loo soo jeediyey ma haysteen qareeno difaaca oo eedda loo soo jeediyey ka difaaca si fiican waxaa maxkamad qofka markii oo la xiro arrinta in qareena la helaa waa arrin dastuuri ah xuquuqda oo eedeysanaha leeyahay kamid tahay waa xuquuq qoran ma aha xuquuq oo oo oo maxkamaddu ama ilaalintu ama ama sida ay rabaan heli karaan ma aha maxkamad ma jirayso cadaalad iyo hufnaanna ma jirayso haddii uusan qareen maxkamadda kuooda qofka u helin oo sharciga ku matela laba qaabba waa lagu helaa qareenka eedeysanayaashu way ku helaan mar waa mide in eedeysanuhu oo sidiisa markiisa horeba uu lahay qareen oo qof qareen leh oo qareenkiisa u dooda uu lahay marna waa midda inta badan dhacdo oo ah soomaalidu inta badan qareeno iyo waxba samaystaan hantidooda iyo dhaqaalahooda inay gaarsiinayna laga yaabaa waa sida inta badan dhacdo oo qareenada waxaa u qabato dawladda u qabato sidaasi maxkamadda iyadoo matalaysa ugu magacaawdaa waxaa ka jirto maxkamadda ciidamada hortiisa horteeda qareenada shidilka ah waxaa ka doodo kuwa ciidamada ah waxaa ka doodo guddiga dhulka qareenada guddoomiyaasheeda dhammaan way ka doodaan way lahaayeen nimankan qareen qareen u doonay lahaayeen oo wareysto qareen ay u sheegtaan dhibaatada haysatay lahaayeen qareen way u sheego loo haysto iyaga oo cadmaha ay maxkamadda hayso asaga siiso uma sheego maxkamadda lafteeda u sheegaysay way lahaayeen qareen kuma jiraysa maxkamadaha qareen lahayn waa gartay qofka maqan ee aad tiri isagoo maqan baa dil tugasho lagu xukumay ma qof aan weli gacanta lagu dhigin oo lasoo eedeeyey miyaa mise waa qof inta lasoo qabtay kadibna ka baxsaday bal sharaxaad dheeraad haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aada siiso ha wuxuu ka mid bas ninkaas ee, maqanaha maqanaha ah waxaa la yidhahdaa cabdirashiid ibraahim xasan wuxuu qayb weyn ka yahay abaabulkii qaraxii dhacay sideed iyo labaatanka bishii lasoo dhaafay ee, nasiib daro hay-adaha ammaanka markii dhibaatada ay dhacday wuu ka baxsaday asaga gurigiisa inta aan la markii asxaabtiisa lasoo qabtay yuu maqlay in uu gurigii in la qabtay asxaabtiisiyaasoo ku baxsaday dadkii baxsaday oo isla habeenkii ka baxay magaalada dhibka galabta dhibka markuu dhaco isla habeenkii dadkii magaalada ka baxay oo ku jiray oo dhibaatada abaabulay ee, wayna ku caddaatay runtii maxkamadda horteeda in asaga uu ka ahay qayb asxaabtan oo hadda joogtana uu la safnay dhibkana uu ahay abaabulihii ugu sarreeyaba oo weliba maalgeliyaha ahay inuu ahay Waa marka waa wa- ma- gacanta laguma dhigin mar haddii gacanta lagu dhigin ma baxsa kari lahayn laakiin laguma dhigin ya, ninkaas waa gartay e, xukunadan aad rideen dadku xaq muu leeyihiin inay racfaan ka qaataan waa ahay xukunka racfaan aa laga qaataa maxkamadda mar haddii dhahna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada riday maxkamadda markii racfaan waa laga qaadan karaa oo maxkamad kaloo ka sarreysaa jirta waa tahay e, waad mahadsan tahay korneele e, dhegeystayaasha ayaan khadadka teleefoonadooda jadaacayna dhegeystaana kusoo gudbinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamay v o da jamaal eh, iyo martida barnaamijka xasashoota ee gudoomiyaha maxkamadda koowaad ee ciidamada qalabka sida Eh, gudoomiye ma la dhihi karaa waxaa xukuntiin dhallinyarada yaryarka oo hubka loo soo dhiibay oo al-shabaab usoo dhiibeen adinka oo ka baaqsanaya mas-uuliyiintii sarsare ee nimankii kasoo horjeeda ee ummadda lameeyey waa mahadsantihin shabaabka waxaad og tahay in laysku qaldamaha arrinta shabaabka waxaad og tahay eh, dowladda ama hay-adaha ammaanka guud ahaan dowladda ilaa xili dowladihii ku meelgaarka siyaasad oo waxaa waxaa jirtay eh, mabda' guudaa jiray oo loogu dhamo shabaabka dhammaantiisa uu ka siman yahay waxaa waaye arrintaasi qofka shabaab ka tirsan oo shabaab jiro ha soo galaano dowladda ha imaadaano qofkii asiga yimaado oo lugihiisa ku yimaado oo dowladda dhul ay dowladdu madax ka- dowladdu ka talisa yimaado oo carada dowladda usoo galo asagoo fikirkaas kasoo cararay arrinta shabaabnimada ah waa laga cafiyey waa arrin guud oon wax la wax oo mataqaanaa ka imaahaynin mar hadduu qofka asiga kasoo galo dhagga shabaabka oo asiga dhantiisa ku yimaado lasoo qabanin qaabta ah shabaabnimada way ka baxeen meesha oo lama mana xukumi karaayo taa waxaa dhinac socoto mar haddii waxaa la- dowladdu waxay ka cafi kartaa keliya ka shabaabka ka tirsanay oo dowladda soo gala waxay ka cafi kartaa keliya dhibkii ka hor imaashihii dowladda oo ka hor yimid ka cafi kartaa laakiin shaksi oo asaga leeyahay shaksi oo dembi ka galay oo dhibkaas u iibgeysta dhahayo ma ka cafi karta dowladda dadka oo dowladda yimaada haddaysan ahayn dad iyaga soo galay haddaysan ahayn dowladdu hay-adaha ammaankay ugeysaa hay-adaha ammaankana baaristay geeyaan maxkamadaana la keenaa waa tahay qofkii lasoo qabto asoo dhib geysta dhibka ku jirane hadda waaba lasoo qabto mar walba inuu ciqaabtii umuto mar- mara waa qasab marka iskuma qaldana qofka madaxa ahaado ama wuxuu raba ahaado qofka haddii lasoo qabtay iyo haddii asiga yimid way kala duwan taha mar walba marka waxaad leedahay hadda madaxda qaarkii e, la hayo waa kuwo iyagoo si iskooda u yimid waan iyagoo dagaal ku jira lasoo qabanin laakiin dadka inta badan aad xukuntaan waa kuwo iyagoo dagaal ku jiray ama weli shabaab ka mid ahaa lasoo qabtay dabadeedna sidaasi aad xukunka ku ridaan waa sida hadda madaxan aan xasuustama jir ma jirto laakiin dad badan oo madaxa hoo yimideenaa jiro iyaga kasoo carareen fikirkii shabaabka markii ama iyaga isku dhaceen ama naftooda ugu soo baqeen dheheen shabaab fikirkeedu ma saxno sidaas kusoo galay oo kasoo carartaas ay kasoo carareen naftooda ugu baqeen sida hadda muuqato laakiin qofkii lasoo qabtay qof madaxa ha ahaado ama waxa raba ha ahaado qof mararasa lagu soo dhigay waa in la maxkamadeeyaa saasaana cadaaladdu iyo dowladnimadu iyo saas ay ku socotaa hadda ilaa haddana ma arag anaga qof oo inta la raadiyo lasoo qabto asagoo dadda iyo ku dhegan gacan lagu soo dhigay waa tahay mataqaana aan maxkamad la keenin guri mana soo bixin gudoomiye waxaa ka dhawaajisay in dowladdu ay ka cafin karto qofka een, ee dembigii ahaa in dowladdu kasoo horjeestay uuna la dagaalamay laakiin dembiga shakhsi ahaan qof uu ka galay aysan ka cafin karaynin marka ma dhici kartaa in madaxda qaar haddii dad ay idin yimaadaan oo ay dhahaan gaar ahaan kuwa hadda ee, jooga inay idin dhahaan eedeymo noocaas oo kale aan u haysana ama dad noocaasi aana laga dilay ama dad noocaas oo kale a sidaasayna ku dhinteen in sidaas oo kale maxkamad loo soo hor istaajiyo ha waa qasab muwaadinka xaq uu leeyahay muwaadinkii dembi laga galay inuu aaminsan in dhib loo geystay inuu sharciga ta- u tagaa dacwoodaa oo xaqa uu leeyahay hadduu leeyahayna hela haddii uusan lahayna ma baxaa xaqa uu leeyahay kama tahay xaqa asiga ka maqan muwaadin ahaanna ka maqan ne- dowlad lacasi karta waa tahay qofkii tabanaayo inuu qof dhib u geysto waa inuu yimaadaa eh, arrinta ciidamada iyo anaga haddii qusayso waayo iyo heesaha baarista sheegtaana dhibkiisa asigoo dhan keenayo waxyaabaha laga sameeyey cadeemahooda si haddii jirto qof uu dhib u- dhib u geysto li- joogo geyga dowladda ay ka taliso loo maxkamadeeyo looga qaado dhiba mataqaana xaqa u lahay waad mahadsan tahay ee, dhinaca khadadka teleefoonada ayaan mar kale ku laabanaya dhegeystahan ayaan jecelay inaan kuusoo gudbiyo Een, magacayga waa maryam waxaan joogaa magaalada galkaayo gudoomiyaha waxaa weydiinayaa een, xukunada qayb aad ridaan uu kamid yahay dilku ma moodaan in macnaha aad ku degdegtaan ma ma- ma ma ma lagu degdego xukun dil ah in la rido ma lagu degdego sababtu waxay tahay qofka dilka lagu tuhumayo marka hore ciidan hay-adaha ammaanka dhisnaa xiran waxaa la geeyaa baaris baarista markay arrimihiis inay dhan yihiin aragto xeeraalinay u gudbisaa xeeraalintu markii inay ay huruso inuu dembi dhacay ninka qofka loo eedeynaan uu galay maxkamaddu ay soo gudbisaa maxkamaddu markay hubiso inuu qofka la eedeynaa iyo dembiga lagu eedeynayo isleeyihiin kadib ay amartaa in maxkamadeeyo oo maxkamadeyntiis ay bilaabataa markii maxkamadda saas go-aan u gaartana waxaa lagu daraa xukunka maxkamadda racfaana ka furan marka sidii oo kale loosoo bilaabaa mar kale in loo hubiyo oo la dhaho mar labaad oo usoo maro loo hubiyo dadka saxda ahay maxkamaddii koowaad gaartay marka wax deg deg ah ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay Eh, dhegaystahan kale ayaan sidoo kale jeclayn inaan kuusoo gudbiyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan ugu horreyn salaamayaa dhammaan bahda v o eda gaar ahaan weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada soomaaliya xasan shuutar oo khadka ku jira wadana gudoomiyey waan ku salaamay salaan kadib eh, gudoomiyey su-aasheedu waxay tahay waxaad xukunno kala duwan oo ilaa heer dil ah aad ku xukunteen dhalinyaro badan oo ka tirsanaa ururka al-shabaab dhalinyaradaasoo lagu eedeynaya inay dileen dad badan oo shacab iyo madaxba isugu jira haddaba mudana gudoomiye waxaa gacanta dowladda ku jira dadkii dhalinyarada maskaxda ka bedelay ama ku shubay fikirkan iminka ay aaminsan yihin maxaa dadka madaxda ah ee aada haysaan ka ah, aada u xukumi weydeen mise waa uun ujeedadiinu waa dadka taagta yar baanu xukunnaa aad baad umahadsantahay gudoomiye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud oo gabiley jooga aada uu mahadsan yahay hore waxaan u sheegnay qaabka dowladdu ay ula macaamisha shabaabka qofkii is soo dhiibay asiga uu is soo dhiibay ama madax ha ahaaba ama ama askari caadi ha ahaaba ama qof taleefon kala shaqeeya shabaab ha ahaaba xataa qofkii lasoo qabtay asigoo dhibaata ku jirane qof kasta oo dil lagu xukumayo horta waxaan rabaa inaan si fiican u aqriyo qof walba oo toogasho lagu xukumay laguna fuliyey waxa loo haysta maaha inuu shabaab keliya ahay waxa loo haysta waxaa wax uu gacantiisa ku geystay oo dad oo qof gacantiisa ku baxay aa loo haystaa asiga waa tahay had- xitaa haddii naqato in qofkaas la adeejiyo la dhaho qof soo dil qofka mubaashirka ah oo dhibaatada gacantiisa ku haysta ku geysta aa loo haystaa dhibaatadii dhacday asagaa loo haystaa mas-uulka ahay Eh, tan kale eh, waxaan aad mataqaana aan iyadana kaga hadlidaa arrinta ah dadka oo taagta yar aa la xukumaa maxkamadda ciidamada dadka ay ku fulisay waxaa aada u qurux badnay dadka muqdisho jooga in la wareysto dadka ay ku fulisay dadka ay ahaayeen xitaa haddii reere la tuhmaya reerahay ahaayeen in la wareysto aada ay u qurux badan tahay maxkamaddu uma fiiriso qofka ji- mataqaanaa reerka iyo familiyada uu kasoo jeedo ee waxay u fiirisaa reerka dembi oo galay ca- iyo cadeemaha lagu cadeeyey inta ay la eg yihiin taasayna kaga jaajisaa dhibaatada uu geystay haddii uusan geysanayna muwaadin ummadda lamid ah waa ay saasay ku daysaa qof walboo la toogtay oo la xukumane aan ku celiyo waxa loo haysto ma aha inuu shabaab keliya ahaaye waxa loo haysto waa wax uu asig gacantiisa ku falay qofka gacantiisa wuxuu ku falana qof kale ma qaadayso oo qof dembi kale qof u wareegaya male madax kasta oo uu ya- qofka yahay iyo reer kasta uu ka dhashane qofka mar haddii lagu soo dacweeyo arrin uu asaga gacantiisa shaksiga ku geystay ku geystay waa loo maxkamadeynaa xaqa oo muwaadin kasta uu leeyahay inuu dacwoodane aa furan weli ha ka dacwoodaano cid kasta oo tuhmayso qof hadda joogo oo- oo oo kasoo galay shabaab ama madax ha ahaada ama qof caadi ha ahaadee eh, in uu horada u geystay ha ka dacwoodaano heedaha ammaanka sidii kuwii hore looga qaaday aad tilaab looga qaadaan waxaad ogtihiin ciidamada dowladda u shaqeeyo oo oo mataqaana oo- oo laftooda u huma qaladaadka ay sameeyaan ay ay galaan si bareer u galaana loo loo ciqaabaa qof oo ka yimid shalay eh, shabaab ahay oo maanta is soo dhiibay cid jeclaysanaysa ma jirto marka waxba yaan mataqaana hadalka la- la duduwin qofkii dacwo qabo oo u qabo qof uu yaqaano hadan hakala dacwoodo waana waana waana waa laagara bixina hadduu ilaahay waa gartay Eh, waan usoo labanaynaa dhegaystayaasha eh, su-aalaha ay ku weydiinayeen Eh, waxaan sidoo kale jeclayn aan ku weydiiyo maalmahan magaalada baydhabo aad joogteen sidoo kale xukunno ayaad ku ridaan askarta dowladda qaarkood lagu eedeeyo inay dilal geystaan bal sharaxaad isna naga sii een, waxyaabaha guud aad magaaladaasi baydhabo iyo gobolka baay guud ahaan aad u tagteen Eh, waa mahadsan tahay aada mahadsan tahay magaalada baydhabo waxaa ka dhisnayd maxkamad ciidan oo la yidhahdo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad maxkamadaas waxaa loogu talagalay inay ka shaqeyso aagga ay ku fadhido dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lagu darajado marka maxkamadda ciidamada qalabka sida hogaankeeda guud ahaan wuxuu wada tegay magaalada baydhabo waxyaabaha u tagnay waxaa kow ka ahay in la abuuro dhammaan eh, eh, magaalooyinka oo loo- oo qaybta lixdanaad ay ka tirsan tahay goboladaas loogu talagalay in la geeyo furuuc cusub oo loogu talagalay oo looga he- me- si looga helo meel kasta oo dhib ka dhaco ama nabaddiid ha geysto ama askari eh, eh, eh, ka tirsan ciidamada ha geyste si cadaalad deg dega loo helo waxaan ballaarimayna maxkamadda ciidamada qaybta lixdanaad noo joogtay gaar- garsoorayaal cusub iyo xeelaalinayaal cusub in la geeyo oo furuuc cusub loo sameeyo qeybaha ay utagna u tagtay maxkamadda ahdaafta ay u tagtay meesha ay kamid ahayd waxaa kaloo kamid ahay waxaa lagu abuuray eh, eh, eh, qayb la yidhahdo maxkamada yidhahdo maxkamadda wareegto ee ciidamada qalabka sida ah oo loogu talagalay inay dhex socoto ee ciidamada dhibaatada furmaha ka dhacdo aan loogu soo naqan magaalada in lagu maxkamadeeyo ee furunta laftigeeda lagu maxkamadeeyo qofka si uu cadaalad degdega meesha ugu maado ee arrintaasi way dhacday shalay waxay ahayd daahfurkii maxkamadda layidhaha la dhaho maxkamadda wareegto oo loogu talagalay in cadaalad degdega ay sameeyo qofka dhibaatada meesha ka dhacay tobankii bishan waxaa dhacday askari ka tirsan ciidamada a wuxuu sameeyey nin shacab ahay oo gacan watay oo wuxuu ku dhiftay saddex xabadood oo rasaas ah akee ah isagoo kas ah ugu dhiftay maxkamadda ciidamada isla goobtay kusutay ku sugneed meeshaasaa lagu maxkamadeeyey meeshii uu taagnay aa lagu loogu sheegay ciqaabta sharci ee u muteystay oo lagu xukumay meeshaasaa hore loogu xukumay taa maxkamad gaara waayo oo aan ugu siinin furuucida fadhi fadhiisanayso xafiisyada maxkamad aanan xafiis lahayn oo xafiiskeeda uu yahay gawaarida ciidamada iyo gulufka ciidamada ay bilaabi doonaan oo lo- dadka dhibaatada ka wada gobolada looga sifayn inay socoto loogu talagalay ujeedooyinka u tagnay kamid ahayd waa tahay Ee, ujeedooyinka u tagan waxaa kamid ah kiisaska sidaan oo kale u culus in xal loo helo cid walba oo geysatay dhibaato ummadan u geysatay sidii kuwii maanta oo kale oo hoo- dad shacab ah oo ilaa iyo siddeetan qofood dhan si micna daraa oo beriintiya weliba waxaa kamid ahay in uu dhahay waxyaabaha aan u imaaday meeshan waxaa kamid ahay magaalada baydhabo nin kamid a eedeysanayaasha waxaa u imaaday in aan fiiriyo meel ay dadku u badan yihiin si loo sameeyo qarax dad badan ay ku dhintaan yacni wa- askaarta noocaas ah si loo zuuliyo oo kiisaska saas u waaweyn aan mataqaana aan wado cad aan uga bixino waxyaabaha aan u tagna ay kamid ahayd ee, gobolada ay ka talisay koonfur galbeed tahay.
oo lagu daray gobolka jado A- aadaad umahadsan tahay ee mararka qaarkii ee, xukunada aad ridaan waxaad u malaysaa in aad aad loogu degdego yacni waxaan ka wadaa aad loogu degdeg markaan leeyahay in waqti badan uusan qaadanin xilliga qofka lasoo eedeeyo iyo xilliga xukunka lagu rido ee, qofka xukunka aad ku ridaysaan ma u fiirisaan xitaa maskixiyan qofkan inuu yahay qof caafimaad qaba oo fayow waxaan ognahay in shuruucda aysan ogolayn in qof maskixiyan aan wanaagsanayn in xukunada qaar ay qabtaan su-aal fiican waaye qofka maba la maxkamadeyn karaayo qofka oo la maxkamadeynaayo gacmo badan oo maraa hore kugu sheegay Ee, nin askari ah abdurra dad dilo kale taliyihiisii ururka aa xiray sababta u- u dila la weydiiyey wuu ka jawaabay sidaasaan ku dilow dhahay waxaa loo geeyey talihii qaybta sababtuu haddana weydiiyey siduu ku jawaabay waxaa la geeyey taliskii barista oo qaybtii baarista oo hagashta ciidanka militariga siduu ku jawaabay waxaa la geeyey mataqaanaa xeeraalihii tegey wuxuu baaray qaybihii sharciga su-aalihii sharciga ahay oo qofkaas u ogaanayo inuu asigoo mir qaba iyo asigoo maandoorisan xataa caday yuu weydiiyey ilan xeeraaliyuhu waa qofka ugu xirfada fiicana sharciga qofka sharciga matalaayo waayo sharciguna uu- qofka uu qabanayo inuu ge- maxkamad geeyo asagaa laga rabaa inuu ka ilaaliyo marka uu hubiyo intaasoo gacan oo soo mara sidaas loo hubiyo kadib maxkamadda la keenay maxkamadda marka kadibay su-aalo weydiisay xitaa qofka haddii laga shakiyo inuu qof si un yahay dib aa loo dhigay arrintiisa si ay man uga cadaato arrintiisa oo dhinac loo loo- loo mariyo marka aadaa loo hubiyaa mararka qaarkood waxaa loo bahdaa eh, eh, sidii isbuucii hore eh, laba isbuuc ka hor xamar anigoo jooga dhacday qof hadalaan isku daray inaa dhaho isbitaal ha lagu soo cadeeyay inuu qofkan qof mir qaba iyo qof kale inuu yahay horta ha lasoo cadeeyay kadib arrintiisi rata loo haysta la gaaray marka waa hubinaa waxaan u dirnaa dhakhtarada haddii aan ka shakino haddii uu la hubiyo inuu qof mir qaba ee uusan ahayna hadde qof oo Waa tahay.
waanan maxkamadeyntiisi ma soconayso mana mana suurtagelinayso sharci ahaan iyo Waa tahay.
caqli ahaan iyo diin ahaanba waynoo diidayo in qof ah, maskaxdiisa iyo waxkii caqliyadiisa laga shakisan yahay in la maxkamadeeyo waa mahadsantaha dhegeysi ugu dambeeya ayaan kuusoo gudbinaya Eh, bismillah eh, magaca maxamed sheekh muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo eh, eh, shurta saddex su-aalood dabcan eh, su-aashkooda waxay tahay waxaa xukuntaan maalin kasta eh, dhalinyaro eh, lagu eedeeyey eh, eh, yacni inay ay- ay dagaalada muqdisho ama soomaaliya ka socda ku lug leeyihiin dabcan xukuumadda noocaasa marka waad qaanuunkee micnihii qa- eh, qodobkee u tiigsadaan ama eh, qaanuunkee ama xeerkee u maraan markay xukuumadda noocaas leeyaan talabaad waxay tahay Eh, ma dhacdaa mararka qaarkiis qof aan dembi lahayn in eh, isagoo lasoo toorjagaray ama aada loosoo garaaca la hor keenay maxkamadduna go-aan eh, ku fuliso Eh, tafsirada waxay tahay see lagu ogaanaya qofkan qiranaya ama eh, maxkamadda hor imaanaya ee maalin kasta la xukumaya in dembiga uu leeyahay iyo inuusan lahayn maxamed aada umaasan yahay hadde marka koowaad qaybta koowaad oo dhalinyarada xukunada lagu ridaayo iyo iyo- iyo dadka la xukumayo maxaa loo cogsadaa sharci ahaan maxaa loo cogsadaa sharciga aan cogsano waa sharci cad annaga dad dhaqan ahaan iyo iyo iyo diin caqiide ahaan iyo dhaqan ahaan dad islaam ahaan nahay markii taa laga taga lafteeda adduunyadu waxay ku dhaqantaa waddan kasta iyo dad kasta waxay ku dhaqmaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen ayagay ku dhaqmaan annaga soomaali ahaan waxaa lagu heshiiyey in lagu dhaqmo in diinta islaamka lagu xukumo qofka sharci ahaan waxa uu leeyahay Ee, dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa labaad wuxuu ka hadlaa diinta iyo dowladda wuxuu leeyahay islaamku waa diinta dowladda diin aan islaam ahayn lama laguma faafi karo dalka lama soo saari karo sharci aan aan wa- aan waafaqsaneyn mabaadi'da guud ee shareecada islaamka iyo maqaasideeda dastuurkuna waa saldhigga sharciyada dalka u yaalo taa macnaheedu waxaan kaga jeedaa go-aanada aan gaarayno waxaa asal u ah in sharciga islaamka ku qotomo waa taa oo sharciga aan ogsano waa kaa eedaysana ama qof la tuhmay oo lasoo garaacay annaga maxkamad ahaan horey u dhacday qof aan malaynay in la garaacay cidda garaacday markii la hubiyey kadib cidda la garaacday in la xiray asigana la sii daayay maxkamaddu haddaad horaan kugu sheegay qofka imaanayo ma ku yimaado inta lasoo qabto hore maxkamad lagama geeyo intaasoo wadaho mara askariyaa soo xiray baarisuu geeyey xeeraaliya ah, loo geeyey maxkamadaa la geeyey kadib ay ogolaatay maxkamadda qofka in la maxkamadeeyo in la- in la maxkamadeeyo qofku inay maxkamadda ogolaato maxkamaddan waa gacanta ugu dambeysay garsoorka qofka waxa loola soo ordaayo oo garsooro lagu keenayana waa qoortii labada garab udhexayso ma aha qofka loo keeno eedeys- ee, garsooraha loo keeno inuu asaga ciil u qaba maaha uu xukumaaye waa wa- waxa waaye muwaadin beri ah inta ay maxkamad si kala dambays ah ugu hesho dembi waxaa waaye qof muwaadin ah oo dembi la-aan ah weliba marka in maxkamaddu ay xukunto qof muwaadin ah oo lagu talagalo qofka cadaaladiisa inay lasoo xilsaaray ah oo oo garaac iyo wax loo dhibaato asiga loo geysto idan xukun lagu darto wax qasbi karo haba yaraatee ma jirto arrinta cidda aaminsan arrintaasne caqliyadda iyo aragtidaas waa aragti ah, ku dhisan caqligaabi iyo fikir cariiriya ku dhisan waayo sababtoo ah annaga waxa u taagannahay oo dhibaatadan ugu jirno oo mar- oo mar walbo aan uga hortegayno in dhibaata ummadda dadka la laaya aan cidda mas-uulka ka heda loo ciq- in la ciqaabo ciqa- ku cadaato inay mas-uul ka heda cidda la cidda laysay oo ciqaab u saareen waxaa waaye inay ummad umad heshaa inay ummad naga aan ka shaqeyn in ummad iyada laysku dhibaataya ma dhacayso mana u sufaysimin maxkamadiidan ahaan waxyaabaha aan oo ummaddu loo shaqeyne oo ciidanka garsoorka qofka loogu shaqeyne waxaa waaye inuu dadka ilaaliyaa waa tahay Eh, waxaa umaana midi saddexaad su-aal saddexaad oo weydiiyey aan xusuusan mhm. Eh, sidee lagu ogaan karaa in qofkan eh, eedeymaha loo soo jeeday isagu galay sida lagu ogaan karo waa sida brofeska uu soo maray qofka qof oo oo la tuhmay oo oo mataqaanaa cidi tuhumtay in la keenaa waayo baarista la geeyo baarista ay qiimeysaan waxa lagu tuhmayo inuu yahay wax ninka qofka kulug leeyahay aragtida baarista kadib haddana xeeralihii uu qiimeeya xeeralihii kadib haddana uu qiimeeya mataqaanaa garsoorka qiimeeya waa intaasoo barofes soo maraa qofka mida kale waxa inta la samaynayo waa wax qoran oo sharci ah oo dalka u yaala waayo qofka qaabka loo baarayo iyo baaristiisa meesha ay marayso iyo sida ugu mutasi- kuma dambeys go-aanka maxkamadda xataa qaabka loo gelaayo waa wax qoran oo ma aha wax oo qof kor siduu rabo uu yeeli kara ma aha gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliyeed gaashaanla dhexe xasan cali nuur shuute ayuu kaasi ahaa isagoo jooga magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayuu khadka telefoonka iigu warrameeyey dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaas aynu kusoo gabgabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
mahadsanid jamaal axmed cusmaan haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb labaad oo ku saabsan idaha iyo soomaalidii hore dhegaystayaal laga soo bilaabo marka ay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xidhiidha ilmaha laxduna waa la mid oo kolkuu dhasho waa nayl ama waa nayl hadduu lab yahay wadajirkoodu waa naylo maalmaha ay dhashaan milcis baa lagu magacaabaa ayaama kadib cadcadday baa la yidhaahdaa dhowr toddobaad markay joogaanna waa baraar shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub yeeshaan dhadigu waa sabeen haddii kale oo uu lab yahayse waa wan sabayntu markay curato laxbay u gadoontaa wankuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah wan jiraa ah wan subag madooba ah wan jabsaday wan af cadda ah iyo malaha qaar kale badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku eexaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqnoqonayso in nayshu ay habarta nuugmada ka badiso dabadeedna ay dhogor xumaato markay kala guraan ee la isku sii daayana isla joog baa lagu magacaabaayo in reerkani hiiladan yahay ayay astaan u tahay dhinaca kale laxdu markay dhasho hadday baktido amaba ay gabloosho nayisha ama naylka ay ka tagtay adhijirtu ma qalato oo sida orgida riyuhu dhalaan uma dubato waxay yidhaahdaan iduhu weynaanta ayay cad ku leeyihiin dhaylo loo mohdo ma laha sidaa daraaddeed nayisha rajowda birta uguma degdegaan heeco ayay ku magacaabaan markaas bay ku korin jireen caanaha geela haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen iduhu nolosha soomaalidii hore meel sare ayay kaga jireen hadduu geelu ahaa wixii inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen iduhuna waa ugu xigeen tiro ida-an ninkii leh hodan baa loo yiqiin marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel ingoysaana waa geel ingoysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqbayn jireen sidaa darteed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen sagaaley haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay waa aan sidaas usii fogayna soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimayn jireen qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiidha hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray tusaale ahaan dagaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama erayo lafajabis ah lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto wuxuu qaboobi jiray kan gabooda ku faray markii uu ku sabeen xiro waa xaal uu qofku isa saari jiray intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xidhan anigu uma soo joogin sidaan maraynayase xilliyadaas sabeenta qudheeda inta dhegta lasoo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo caana ahaan idaha waa la maalaa waase kala caana badan yihiin oo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horraysiiya waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka laakiinse kuwa dharaartii harsada ee geyiga kulul joogaa caano loogu xisho ma laha gobollada dhexe gabadha foodlayda ee ariga raacda looguma tago iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta kusoo ururaan iska sacabsata sheekooyinka qaarkood sida laga garan karase waxaa la soo maray sida xoolaha kale waaye ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo qoysaskuna ay ku nacfi qaybsadaan waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobeyd waayihii uu degaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku kadib dhici jirin markaas baa sanadka intiisa badan ay ballidu waran tahay markaas buu daaqu muush yahay markaas baa geel lo iyo ari saddexda meesi neefkii irmaan oo loo godlaba ay haamaha ka buuxin jireen waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsani wuxuu ka hooray dagaanka ximanood oo awalba aan dayrtii hore ku hulganayn duddooyinkii halkaas isku ballaariyey waxaa ku jiray reer barwaaqada isdaba joogga ah awgeed geedigiiba iska iloobay oo ruumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan sabanno dhinacna uga guurin maalintii dambe ayaa waxaa isaga oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaayoo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo weheliyey gabar uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiisu ahayd tiro ay ahaayeenba xoolihii iyo radka ahaa waa ka soo horreeyeen dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kol hore reerka soo gaarsiisay oo gabadha aabbaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin aroos si fiican loogu cayaaray ayaa xigay aqal buur la eg ayaa aqalada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay ninka sidaas oo kale inan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa waxayna ka ilaalin jireen inta uu reeraha dhex joogo wax uu ka cawdo gaar ahaan cunnada sidaa daraaddeed waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilib siyaalo kala kaan ah loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey si uu garan waayi jiray wuxuu iska dareemay xoog dheeraada dhaadanaan dhowaan ku soo korodhay iyo firfircooni aanu lahaan jirin habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbeyd wuxuu ku yidhi na horta caanahan adi siisaa maxay yihiin markaas bay ku tiiri oo ugaas waa caano idaade xaggiina ma waan laga aqoon show waa gartiise dhulka uu ka yimi iduhu si wacan uguma dhaqmaan oo tayadoodu kama soorayso sidaa darteedna cidina caana kama jeeqaaqdo ubadka ay dhalaanna lalama wadaago isla habeenkaas buu dhaar ku maray sid iyo saaq si uu ku geeyaba idaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo maalmo kadib isaga oo si wacan loo ambabixiyey afadiina ay la socoto ayuu rugihii reer tolkiis dib ugu noqday haddiiba wuxuu qalqaaliyey colma hiigaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa reerihii oo la xidhiiday ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu colkaa ku dhardhaaray markaas buu geel iyo ari wixii xeryaha ugu jiray ka soo mooro duugay bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay halkaasoo ay ku soo gaadhay erge ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo kaasoo inta ugaaskii u tanaagooday ku yidhi ugaasow waxaynu nahay waad og tahay xoolaha nooga bax markuu diiday inuu taladaa yeelana sodogiibaa ku noqday oo ku yidhi haddaad diiday inaad nooga wada baxdo inta cagtale la tag oo inta raaf kale nooga bax oo uu ariga ula jeeday kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxaa alla ka keenay inta raafka lihi waaba intaan u soo duulay sheekada inteeda dambana waa faahfaah iyo taariikh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
qoraaga axmed faarax cali idaajo ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhagaysanaysanna waa v o a washington haatana cabdicasiis xuseen cusmaan oo istuudiyaha igu weheliya bal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aad baad u mahadsan tahay sahraay wakhtigu wuuba sii dhammaanayaa gobolka shabeella hoose degmada qoryoole warar naga soo gaaray ayaa sheegaya in halkaasi goordhoweyd uu qarax ka dhacay qaraxa nooca bambaanada ah waxaana la sheegay ugu yaraan hal qof oo rayid ah inuu ku dhintay shan kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa waxaa wararka sida uu guddoomiyaha degmadaasi v o u sheegay loo waday ciidan ka tirsan dowladda oo halkaasi ku sugnaa dhinaca gobolka mudugna wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in lix qof ay ku dhinteen meel baadiye ah oo ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada gaalkacyo waxaana la sheegaya in halkaas ay ku dagaalameen laba maleeshiyo oo dhul halkaasi isku haystay aad baad u mahadsan tahay qodobadii wararka iyo cabdicasiis dib noo xasuusinaya kuwii ugu waaweynaa haddaba wararkaasi qaraxaasi shabeellada hoose iyo gobolada dhexe magaalada gaalkacyo soonkeeda wuxuu kusoo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadaha yaga dambe inta ka horeysa cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah saare cabdi axmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.